aadiyad umahadsanya sheekhu ilaahay subxana watacaala ha barakeeyo miisaanka xasanaadkan ilaahay ha ugu daro waxaynu bilaabi doonaa su-aalihii walaaluhu ay soo maadgudbiyeen su-aasha ugu horeysa ruux dumara soo bartay waa su-aal aada u dheer hase ahaatee waxay khulaafsadeedu ama ujeedadeedu ay tahay waxay ka cabanaysaa ninkeedii oo waxa weeyaan bilaa cibaada in badan ay ku wanaajisay markaa cibaadada bilaa salaada marka waxay tir qolkii ayaan uga guuray ama aan uga tegay wax dembiya miyaan ku leeyahay ma dembi miyuu iga soo beerayaa
dee diintu waa naseexo ninku haddaanu dee salaadu tukanin ama uu bilaa cibaado yahay in dee salaadii la faro salaadu in laga tagaa waa dee kufri rasuulku calayhi salaatu wasalaam bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri tarku tarka salaa waa halis salaadoo laga tagaa marka ha u naseexayso mar iyo lababa dee ha lala hadlo ha loo naseexeeyo hadduu dee cibaadisa waayo qolkii ka gurtay qol kale ay degto dee ku dambaabi mayso yani marka dee loo naseexeeya ninka waa in lala hadlo oo la dhaha war dee tuko oo macadad loo diro qaraabadii marka haddii laakiin ay markaa ka wareegto dee ku dambaabi mayso waaba dee qof kufrigii akbarka ahaa iyo kufrigii dee asqarka ahaa buu udhexeeya ama dee khatar buu ku sugan yahay mar hadduu salaadaba ka tegayba khatar buu dee daaqaya waana halis buu ku sugayey waa qof dee aan ilaahayba xidhiidha lahayn salaadaana ugu khatar badan dee ya marka tawxiidka laga yimaado rukniga labaad buniya alislaamu calaa khamsin shahaadateynka dee ugu horeeya waxaa ku xiga waa iqaami salaa rukniga labaad ee arkaanta islaamka waa salaada qofka salaada ka tagaa faqad ka far marka mar hadduu dee salaadiiba ka tegay qolka dee haddii maaragtay ka guurta wax dembiya ma laha naseexadiina ha la wado wixii naseexaa waxa laga yaabo inuu dee soo noqdo ha loo naseexeeyo diintu waa naseexa dee markaa sidii loogu naseexayn lahaa in falowgeeda la qabto baaraka allaahu fiikum
jazaa allahu khayr su-aashan kusiifisa waxa uu leeyahay masaa-iilka ama qofka soo qoray ari ayaan hayaa ari ayaan hayaa hawshiisuna aniga ayay ku dhacdaa ahminka waa u diraa kaasti waa ahminka qofkii lahaa u diraa laakiin waan iska isticmaalaa arigaas anigoon u sheegin markaa xukunka sharciga arrintaasay weydiin
yacni qofku ari u hayaa xoolo xoolaha waan iska isticmaalaa buuhi anoon u sheeginoo bimacnaa aan ka idan qaadanba ayuu dee kolba naafis ka qalanaya saasuma lufa yacni ma bannaana dee lama ogola waxaan qofkii lahaa aanad ka idan qaadan lama ogola inaad kolba neef ama maaragtay dee mid aad maaragtay isticmaasho ama dee aada qalataba saasunbaaba dee ka muuqata marka amaynu salada geeyu nafis kasoo iibsado qof kale leeyahay ma banaana qofkiibaad ka idan qaadanaysa waa inaad tiraa neefkaa dee anaa ku haya wa xoolahaayo hebel hebel baa leh laakiin neefkaasaan qaadanaya waa inaad ka idan qaadato shareecada qofkii lahaa waa inu laga ka idan qaado waxaanad qofkii lahaa ka idan qaadan ama aanad ka amar qaadan xaaraan bay kugu noqonaysa iska ilaali xataa dee adigu ku tacaabo maadaama isagu leeyahay dee caanihiisii baad maalaysaa ila bilaash maahe xataa haddaad xoolii hayso caanihiisiina dee adaa maalay wax badan baad ku intifaacaysa waxaa laga yaaba wixii kharashana in alla sha tiraado kharashkaasaa soo baxaya soo dir oo dee wixii kharashee dhiba kole kula wadaagaya caanihiisii iyo nafcigiisiina dee kolley laakiin wixii naf ama aad iibinayso ama aad qalanayso waa inaad ka idan qaadato qofkii laha caanuhu dhib ma leh waayo dee waa iska curfi iyadu waa curfi ahaanba waa dee maaduun bay ku tahay nee xoolihii adigaa haya adigaa dee maalayaba neefkii hashaa adigaa maalaya caanihidda adaa qaadanaya waa sax laakiin mana qali kartid sayladana ma geen kartid ilaa qofkii lahaa aad ka idan qaadato baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائل بسيحك أما ويديه كحك وحوليه haddii uu waalidku idhaahdo sigaagiisoo iibin oo aan diida miya ku dambaabiya
waalidku hadduu inankiisii ama ilmihii ku leh sigaag isoo iibi oo ilmihiina uu diido ku dembaabi maayo walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ilaahay wuxuu yidhi ha isu ha isku kaashanina wixii dembiga iyo xadgudba markaa dee sigaarka ha u soo iibin waa inaad ku tidhahdo hilib baan kuu soo iibinaya ama dee maarata wax fiican baan kuu soo iibinaya laakiin sigaar ha u soo iibinin waalid ila wax xaaraana baaraka allahu fiikum
waayahay jazaak allah khayr sheekh wuxuu yidhi salaada kusuufka imsa ragcadood ayay leedahay salaatu lkusuuf xagga rukuucda dee waxay leedahay laba laba jeer baa la rukuucaya marka hore faatixadii buu akhriyaya iyo suurad kale kadibna wuu rukuucayaa haddana wuu soo istaagayaa qiyaam buu la imanaya haddana sida saxdaa faatixadii buu bilaabayaa mar labaad suurad kalena wuu akhriyaya sida saxdaa kadibna haddana mar kaluu rukuucaya laba rukuuc iyo laba qiyaam bay leedahay salaatulkusuuf haddana sujuudiyadu waa iska caadi oo laba jeer buu soo sujuuday sidii caadigaah haddana wuu soo kacaya faatixadii buu bilaabaya ragcadda labaad suurad kaloo dheerna uu akhriyaya haddana wuu rukuucaya haddana wuu kacayaa marka labaad faatixadii buu bilaabaya suurad kalena wuu akhriyaya haddana mar labaad buu rukuucaya marka afar rukuucood bay leedahay iyo afar sujuudood bay leedahay waana sifada saxda ah ee sifatu salaati kusuufi nabiy sala allahu caleyh wasalam taas khudbadaha sida saxdaa dee hal khudbad unbaa leedahay salaatulkusuuf khudbad unbaa loo jeedinaya marka salaada la tukado ayuunbu khudbad jeedinaya hal khudbad bay leedahay baaraka allahu fiikum
waayahay aada u mahadsanyahay sheekhu wuxuu leeyahay weydiiyahani waa maxay rukunka tuslaxa iyadoon looga jeedin cibaado ee looga jeeda tirsow
xukunka tusbaxa inuu qofku tusbaxa qaato xukunkiisa oo culammadu way isku khilaafeen sida saxdaana waa bidca yacni tusbaxu waa shay bidcaah qofka ha uga jeedo inuu yidhaahdo tiradii baan doonaya inaan ku xafido ha yidhaahdo waxaan u qaadanaya wax allaalo wax kastaba ha u qaato xukunkiisii inaanu bannaanayn qowlkaasaa sax waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tusbixsan jiray faraha alanaami asaabicda iyo faruhu ku tusbixsan jiray waata kale wuxuu yidhi faruhu waana hadli doonaan qiyaamaha mas-uulaatun waana la weydiin doonaa markaa asaabicdu waana mas-uulaad waana mustandaqaad waanay hadli doonaan farahaas waana la weydiin doonaa markaa in lagu tasbiixsado alanaamil walasaabic asaabicda ama faraha waa in lagu tasbiixsado saasaana sunnada waafaqsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam culammada qaar baa banneeyey oo haddaanu istusnimo ula jeedin haddaanu waxaa ula jeedin hadduu yacni culamada qaar ba laakiin sida saxda ah inuu tusbaxu bidco yahay rasuulku muu qaadan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi saxaabadii iyo taabiciintii may qaadan salafkii saalix ahaa may qaadan waa shay yacni bidca hindiya bay culammadu yidhahdeen xagga iyo hindiya ayaa laga keenay bay culammadu yidhaahdeen taariikhdii tusbaxa marka ka sheekeeyeen marka waxa ka fiican faraha iyo asaabicda waa midda kale ee maalinba waxbay dadku soo saareen imanka farqal yar baa la soo saaro oo dadku ay halkaas sudhanayaan ay ka odhanayaan waanu ku tisbixsanan marka dambana dadku waxay odhanayaan kombyuutarkaanu ku tisbixsanayna qaar baa ku odhanaya kombyuutarka waanu ku tisbixsanaa qaar baa odhanaya mee whatsappkan ku tisbixsanaa marka dambe facebooka lagu tisbixsanayaa de wixii maalinba wax maalinba dee wax cusub ayay dadka keenayaan waxba kolba isbedelaya xataa markaa faraha waxba ha ka tegin asaabicdaa iyo faraha waxba ha ka tegin ila maalinba waxba isbedelaye marka dambe dadku wuxuu odhan doonaa mobilkaygan ku tasbixsadaa baa anigu samtigan ku tasbixsadaa marka wixii in layska ilaaliyo isbedela wixii cibaado ah sideeda loo ilaalinayo cibaadaadkaa la ilaaliyo asaabicda iyo faraha in lagu tasbiixsado waana sunnadii rasuulka salawaat ullaahi wasalaam wax dee bedelana yaan la bedelin ama hala ilaaliyo baaraka allahu fiikum
aada umaadsan sheekhu weydiiyaha musiixiga waxa uu leeyahay gaalnimada maslaxa darteed ma loo geli karaa waxaa kale uu sii raaciyey waa maxay xukunka nushra su-aal kale waxa uu sii raaciyey kale laakiin mid baan kale la xidhiidha
yacni kufriga gaalnimada in maslaxa loo galo walciyaadu billah dee gaalnimada wax ka weyni ma jiraan waa halkii ugu dee darneed qofku iimaankiina uu ka tegaya aliimaanu billah wa malaaikatihi wa kutubihi wa rasuulihi wixii ka tago kufri galo maslaxa ahaan shay dee xaaraan weyn waa qaci dee adiladeed waa adilada shareecadu waa qaci qofka muuminka ahi inuu diintiisa ilaasho marbuu qofku wax odhan karaa isagoo gaalo sharkooda ka baqanay hadday yidhahdaan kelmaddaa dhuu wax yidhaahdo uu ka boqo inay dilaan oo loo oqolaado wa qalbuhu mudmainun biliimaan qalbigiisu isagoo iimaanka ku jira ayay qaar qasbeena yidhahdeen ilow iyo ilow waxaa cay waanu ku sii dayna haddii kale waa ku dilaynaa taa ikraah baa la ydhaha waa qoftee la qasbayba taa bale ilaahay u qofka u ogolaada inuu inta wixii yidhaahdo uu ka cararo laakiin qofka ikhtiyaarkiisa ilaahay siiyey cidna aanay qasbay cidna aanay qori ku hayn inuu yidhaahdo gaalnibaan gelayaa maslaxa ahaan shay xaaraan qofku hadduu diintiisa in yar ka bedelo u gaaloobaya qofka rasuulka caya u gaaloobaya qofka diinta wax ka sheega waa u gaaloobaya qofka masaajidada iyo diinta ama xaqira ama diinta yasa ama ku dheeldheela u gaaloobaya qofka qur-aanka wax ka sheega u gaaloobaya qofka axaadiista qadciga mutawaatirka wax ka sheega u gaaloobaya yacni shareecadi in in yar lagu dheeldheelaa shay xaaraan qofka xataa xijaabka ku dheeldheela diinta u ka baxaya waa yani bimacnaa shareecadii islaamigaahi waa la ilaaliyey waa la xafiday qof odhanaya aniga maslax ahaan waxaa u gelaya ama waxaan qaadanaya maaragtay ama kiniisadaasaan gelaya dee lacag baa laygu siinaya ama waxaasaan gelaya ama waxaasaan dee qaadanaya lacagna waa ku helaya waa waa shay maaragtay gaalnimo sariixa ama waa ridda sariixa aan dee shakiba walciyaadu billah aan lahayn marka qofka muuminka ah inuu diintiisa ilaashado dee diinta wax ka qaalisnimo ma jiraan waa laba un waxna waa iimaan waxaa ka soo horjeeda kufri waa labadaas qofna waa muumin qofna waa kaafir markaa xerada haddaad ka baxdo iimaanka iyo muuminiinta dee gaalidu qofkuu gelaya kufriga iyo kaafiriinta shirkiga iyo mushrikiinta walciyaadu billaah lama ogola nushrada nushradu waa sixirkii oo sixir lagu furo dee waa xaaraniyo sixirka sixir haddii lagu furo waa xaaran sixirka laakiin waxaa lagu furaa adkaari adciyo qur-aanka sunnada axaadiista saxda qofka sixirka ah qur-aankaama dee furayaba adkaartaasaa furaysa ducooyinkaa lagu fura laakiin sixirkii in sixir kale lagu furo sida saxdaa xataa waa xaaraan walow lidaruura waa xaaraan in sixirka sixir kale lagu nushreeyo shaan banaana baaraka allaahu fiikum
جزاه الله خير وحاولي سائل كان يمويت يعني أرض يسدو علمك كل سنين كارا
ardaygu cilmiga siduu ku xasilinayo horta dee muxaadaradaaba ku saabsan uu inoo gelayo sheekh muuse almanhajiyatu fi alab اlcilmi sheekh muuse taraxma geliye qaabka ama dariiqa cilmiga loo marayo aldariiqu ila alcilmi beri baa laga warrama manhajka ama dariiqa cilmiga yani waxaa lagu tusayaa halka loo maro cilmiga haddii ardaygu dariiqu ka yaro qaldamo oo dee meelo kala maro waxaa laga yaabaa inuu dee dariiq fog maro ama dee maxaa la ydhaa maxay ahayd wadda dhuxuleed oo kale inuu meel dee dhufto wadda dhuxuleed u cararo waa dhibna dee qofkuu lumaya laakiin ardayga addariiqu ila alcilmi kutub baa laga qoray kutubta anu waxana waxaa fiican dee halkan kuma soo koobi kutubta akhri waxaad ku dadaashaa walaalayaal kutubta laga qoray qaabka cilmiga loo dhib bal kutubtaa dhammeen xilyatu taalibilcilmi waxaa alifay sheekh bakr abu zayd aad buu u fiican yahay waana la ikhtisaariyeyba si yaro fiican ninbaa ikhtisaariyey sacuudiya mukhtasar xilyatu taalib alcilmi waa kitaab uu si yaro koob u qodobeeyeyba kutubta mukhtasarka ahi waxaa laga yaaba kitaabkii weynaa inay kababa maaragta koob koobantayba mukhtasar xilyatu taalib alcilmi kitaabkaasi aad buu u fiican yahay waxaad ka helaysaa qaabka cilmiga loo dhigto halka laga bilaabo kutubta la dhigto kuwa aan la dhigan qaabka loo maro cilmiga adigu dariiqii cilmiga loo marayey saxda ahaa ayuu kuu sheegay waxaa kaloo aad u fiican kitaab la ydhaha almanhajiyatu fii alab alcilmi waxaa leh sheekh saalix aala sheekh wadaadkan wasiirka sacuudiga sheekh saalix aala sheekh aad buu kitaabkaasina u fiicanya si cajiiba ayuu tartiibta xataa jadwalka ardayga uu marayo aad kitaabkaasi waa qayb waxaa kaloo isaguna kitaab qayima ka qoro fiican waxaa la yidhaha almanhajiyatu fii alab alcilmi wadaadkii waa yamani sheekh cali xasan araasi sheekh abulxasan araasi sheekha sheekh cali kitaabkaasi waa qayim almanhajiyatu fii alab alcilmi waa yaman waa ardayda sheekh muqbil weeyaan kitaabkaasi wuu fiican yahay almanhajiyatu waxaa kaloo isaguna aad u fiican kitaab la yidhaha almanhajiyatu fii alab alcilmi sheekh cabdilkariim alkhuday waa sacuudi kitaabkaasina wuu fiicanya waana waana cajilado aad buu u fiicay xataa kutubta tartiibta kutubta ayuu kaa dhigo kaa iska daa kaa ardayga uma fiicna ma si fiican buu isaguna weliba dee tartiibta kutubta muhiima funuunta fannigaa dhigo labadaa fanni kaa hormari kaa kaa adi markaa ardayga xataa wuxuu odhanaya nin labadaa fanni horta kaa hormari kaa u adeegaya dib maaragta aad bana uga fiicanto culummadaa dee ama dadiisu sagaashan jirka ama siddeetan jirkaa waxaa laga yaabaa lixdan sano inuu cilmigaba ku jira marka kutubtaa laga qoray ibnu cuthaymiin kitaab buu le la ydhaha kitaabulcilmi waa la ururiyey kitaabulcilmi lisheekh ibnu cuthaymiin isaguna xataa b d f baa lagu helaya siqada b d f de u daabacan yahna oo isaguna waana mutawafir kaa ibnu cuthaymiinna aad buu fiican in la akhristaa oo dee nasaaix badan buu ardayga xataa siinaya ibnu cuthaymiin mid kaleo waxaa jira la ydhaha munalaqaatu taalib alcilmi oo isaguna wadaad misriah aad buu fiican yahay munalaqaatu taalib alcilmi munalaqa alawal halkaa mar munalaqa sani dariiqii dariiqaas waxaa kaloo jira kitaab la ydhaha adariiqu ilaa dalab alcilmi waxaa qoray camr cabdilmuncim waa misri aad buu fiican yahay kaasina adariiqu ila alcilmi adariiqu ila alcilmi aad buu fiican yahay waana nin cilmi alxadiiska aad ugu fiican oo aathaar badan iyo qisas badan weliba cilmi alxadiiska ayuu aad ugu fiicay camr cabdilmuncim kaasina uu fiicay u daabacan yayba adariiqu ila alcilm marka baaraka allahu fiikum sadxaan baa le macaalim fii fii macaalim fii dariiqi talab alcilm uu fiican yahay kaasina asheekh cabdulcasiis sadxaan u daabacan yahay b d f na waa lagu heliyay isagoo dee iminka qofka nadkiba mutawafira isagoo b d f u heliyay marka walaalayaal ardaygu kutubta laga alifay qaabka cilmiga loo dhigta waa muhiim hadday u yartay kitaabka inaad akhrido saddex jeer ama waayo qaabka cilmiga loo dhigto wuxuu kuu sheegi ardaygu intaanu cilmigiiba bilaabin ama imankaba ku dhex jiraba inuu fahmo dariiqa saxda ah ee cilmiga loo maro funuunta sida loo kala hormariyo kutubta sida loo kala hormariyo wakhtiga qaabka looga faa'iidaysto wakhtigaa wax xifdigaa ku fiican wakhtigaa waxbaa xaafidi wakhtigaa sidaa dhe yani ataa ataa awqaadiiba dee culamadu kaaga sheekaynaya kole waktigaa xifdigaa ugu fiican watiga waktiga waxaasaa ugu fiican waktiga kitaabkaa dhigo yani ardaygii xataa cumrigiisii ama jadwalkii dee aljadwal alyawmi liaalib alcilmi ardayga waxay culammada qaar qoreen riwaayadaad sacuudiyan filaya aljadwal alyowmi liaalib اlcilm mutaabiciin maalintiiba ama intaa xafid ama intaa dhigo ama intaa dhegayso xataa dhegaysigiiba inta ka warramaya ardaygu inuu dhegaysto kutubta xataa cajilada dhagaha waxaa muhiima inaad qayb dhegaysi ina leedahay aad tidhaahdo habeenkii waxbaan dhegaystaa habeenkii tafsiirkaasaan dhegaystaa habeenka khamiista tafsiir baan dhegaystaa habeenkaa fiqi baan dhegaystaa habeenkaa kale waxaan dhegaystaa casharka xataa waa muhiim jadwalkani inaad habeenkii wax dhegaysato weliba dee ardaygu markuu dee yar yahay ee horta afartan hadduu gaadho de qofku isbedelaya afartan inta ka horraysa qofku waa dhalinyaro afartan hadduu gaadho qofku weynaa weliba xifdigu waa labaatan inta ka yarba culimadu yidhahdeen xifdigu labaatanitaanu gaadhin waa waqtigii xifdiga waa waqtiga dahabka yidhahda waa waqti dahabiya intaan labaatan gaadhin qof isagoo weyna xataa wax xafidi karaa bay yidhahdeen de waa suuragal mustaxiil maaha afartan hadduu gaadhin qofku weynaanaya dee waxba iska bedelaya hataa waxaa laga yaabaa dee wax badan baa afartan hadduu dhaafo isbedel baa ku dhacay waa waxa yaraata quwadii isbedel baa dhacay laakiin intaanu afartan gaadhin inuu cilmigii wax badan taxsiiliyaa waa shay muhiima بعد الخمسين بان حفتي يقول عبد المحسن wakaa maasha allah way dhacday ahlu cilmiga qaar konton kadib ama dee lixdan kadib qaar ku xafida way dhacdayba ahlu cilmiga baaraka allahu fiikum sidii loo dadaali lahaa allah yubaarik fiikum
aad baa mahadsan sheekh wallaha barkeeyo kulli su-aala badan baa mahadsan laakiin insha allahu tacaala waa iska soo koobi doonaa su-aasha waxa uu leeyahay saa'ilku ee waxaad ka warantaa sheekh in dadka loogu tago mexradaha iyo makhaayadaha iyadoo dadka la waaninayo ama dacwo loo sheegayo ee maxaana nastiixa aad nagula tali lahay jazaak allah khayr
in qofka in dadka maqaaxyaha loogu tago iyo meheradaha ama dukaamada dee way fiicantah in ardaydu ay baraarujiyaan oo dee maaragtay xumaanta munkarka ka reebaan wanaagga faraan wixii macruufee wanaaggana laysfaro xumaantana layska reebo intii la kari karo way fiicantahay walaalayaal alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar yacni qofka ilaahay iyo qiyaamaha rumeeyey inuu dee intaa ku dadaalo inuu wanaaggana faro xumaantana ka reebo maaragtay man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi inuu gacanta ku suuliyo wixii xumaana hadduu kari karo haddii kale carabkiisa markaa carabku dee waad kari kartaa ardayga inuu tago dadkii salaadii u faro qaadkii uu ka reebo xaaraanta uu ka wacdiyo xalaasha uu faro way fiicantahay walaalayaal weliba ardaygu waa muhiim ragga ardayda ee dee cilmiga dhigtay ee dee wax badan xataa dadkii u sheegaya waaba muhiim waa loo baahanya waa shaqadiina saarnayd waana camal dee ardayga laga rabo iyo dee qof kastoo muslimaba shay laga doonaya walaalayaal waa muhiim waana dee dhiiri gelinaya anigu waana fiican tahay halkaa ka wada walaalaha shaqada haya ee dee shaqadaa ku dadaalaya ee dee maasha allah salafiyiinta marka waa waa haniian waa u hambalyeynaynaa ya ragga maaragtay ku dadaalaya inay masa- guryaha galaan ama maharadaha galaan ee wanaagga faraya xumaantana reebaya maasha allah dee waa shaqadii bay hayaan fiican waana camal saalixa wanaaggana in laysfaro xumaantana layska reebo baaraka allahu fiikum
Ay, jazaak allah khayr saa'ilkani kolley su-aashan hore ay noo soo martay laakiin waxayba kaga duwantay su-aal marweyda uu sheekhu ka jawaabayay wuxuu ihi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan fadiilatu shaahir yuxibuka fillah su-aasha waa maxay qaabka ugu fiican ee looga faa'iidaysan karo kutubta dhegaysiga ah ee culimadu ay codsadaan ku tahay axsan طariiqati listifaada min alkutub almusajala
baaraka allahu fiikum kutubta duuban ee dee culammadu duubeen dee way fara badan yihiin funuuntuna dee way fara badan yihiin marka kolba fannigaa ama baabkaa uu xiisaynayo ayuu dee xagga hoose ka bilaabaya tusaale ahaan fiqiga aad baa loo duubay xagga ugu hoosaysuu ka bilaabaya taana waynu sheegno albidaaya shayga laga bilaabo maadaama aad barnaamij bilaabayso xagga hoose ka bilow kow kitaabka ugu yar tusaale ahaan safiinaha waa la duubay haa wuu soo wuu soo duubanaya safiinaha habeenkii buu dhegaysanaya markuu cashay uu sii seexanaya hadda uu hawlihiisii kale soo dhamaystay duurka iyo casarka wuu dhegaysan karaa waxa ka dambeeya sagaal kale uu dhegaysan karaa markuu dee hawlihiisa iska dhameeyo weliba dee fududo isagoo cashaynayo xataa iska dhegaysanaya sharaxaa safiinaha dhagtuun buu gashanaya laba habeenna wuxuu fiqiga laba habeenna ama tafsiir ama cashar kale uu dhegaysan karaa siduu isagu dee kolba ugu xiisay waayo waxa laga yahay dadka qaar inuu isla horta fannigan ka jibba ka markaa dee jibbaa u haysa oo fannigiibuu dee aada u jecel yahay wuxuu isleeyahay fannigan bal aada u dhex gal iminka habeen kasta hadduu dhegaysto sanad gudihii waxa laga yaaba safina inuu inuu dhammeeyo abu shujaacna uu yidhahdo waan wada dhegaystayba haye cumdatu saalikana waan dhegaystay haye yaaquutu nafiskana waan dhegaystay waa shaaficiyadii minhaaju daalibiinkana waan dhegaystay muddo laba sanadooda fiqigii si fiican buu fahansan yahay waayo isagoo dee xalqadahana dhiganaya ayuun buushow habeenkiina dhegaysanayay aad jadwalkaasi aad buu u fiican yahay hadduu dee xambali yahayna xanaabilada maalikiyada hadduu maalikiyada yahay kolba dee madhabkaa uu dee yahay ilaa caalamku waa madaahibe kolba madhabkaa uu haysto ayuunbuu dee ku ahaa innaga dee waa madhab shaafici baa dalka u rasmiya kaasuu dee dhegaysanaya laakiin fiqiga caqiidada dee muctaqadka ahlu sunnaha caqiidadu waa midun isagu iyo muctaqadkaa dee saxdaa weliba caqiidadu way halis badantay iyadu oo dee caqiidadu waa halis khatar badan bay iyadu leedahay caqiidadan dadka muctaqadkee dee lagu kalsoon yahay ee ahlu sunnaha ah ille waa halis badanta iyadoo halis ba dee ay maarata ku xeeran muctaqadka maaragta ahlu sunnaha ee saxdaa ah ayuun buu dee dhegaysanaya usuulu salaasa kitaab atawxiid alcaqiida alwaasitiya alqawaacid almusla kutubta muctaqadka ah de ahl suna waljamaaca madhab salaf alcaqiida salafiya dee madhabkaasu dhegaysanaya naxwaha wuxuu ka bilaabaya naxwalwaadix saddexdaba waa la duubay iminka qofka luqadda carabida a idhaa waan jeclahay anaa uxibu luqa alcarabiya ama idhaa waan ka helay carabida naxwaha iyo sarfiga ugu muhiimsan iyagu iyo dee balaaqada calaa kulli xaal waa iska tusaalayaale faniga uu doonayo ayuu albidaaya bay culamadu idhaha halka ugu hoosaysu ka bilaabay haddaad saddexda nawaadi caawa soo duubato ka ugu horeeyaad ka bilaabaysa ha boodin four iyo five mina ha ka boodin waxa number one raqam waaxid raqam waaxid baad ka bilaabaysa naxwal waadix haddaad awalka dhegaysto wax badan baa kuu baxay labaad ku celinaysaa waxbaa kuu baxay saddexdaaba haddaad dhegaysato wax badan baa kuu baxay ajruumiyaha markaa ku xigay bay yidhahdaan tartiibta saxda halkaasu markaa dee ajruumiya laba kitaab adag halkaasuu ka bilaabsa inkastoo dee aad loo tasiiliyeyo dee macaqaar baa su-aalii jawaab ka dhigay aad baa dee waa laga shaqeeya dee kitaabka waana mashhuur waana kitaab dee ilaahay subxaana wa tacaala mashriqiyo maqrib laga riday ajrumiyo kitaab cadiima aadna waa loo sharaxa xataa soomaalibu dee luqado kastaba ordow buu lagu qoray waxaa lagu qoray faransiis ingiriis luqad kasta waa lagu turjumay luqad kasta waa waa lagu turjumay matlan ajrumi marka calaa kulli xaal waa iska tusaaleeyaane barnaamijka dhegaysiga habeenkii oo kale u fiican yahay dhegaysu maalintii de waa siba loo mashquulsanya dhegaysigu maalintii ma fiicna mar haddaad carowdo ilaa inta teexanaysa dhegta haddaad saabto kitaabka waa damaynaysa markaas samaacu habeenkii horta ku fiican yahay waa macruufta marka la cashay waxaa ka dambeeya ayuunbaa samaaciya baaraka allahu fiikum allah idin barakeeyo jazaakum allah khayr
aad baad umahadsantay sheekh alxamdulilah su-aashan waa su-aal dheer waxayna tahay soo runteedu u leeyahay waxaan doonaya inuu barto noqda ingiriishka marka macalimiintii macalimiintii aan la tashaday waxaanay igula taliyeen in aan daawado aflaanta ingiriishka ku hadlaya kadibna waxaa dhacday weli waxaa ku jira dumar aan astumayn ayaa ku jira aflaantii ingiriishka ku hadlayay ee aan doonaya aan ka barto markaa
aflaamta dee kutub wuxuu dhegaysanayaa kutub luqada kutub buu dhegaysanaya ingiriisiya markaa qaybtii dhegaysigiibay usoo raaciyaan oo cajiladay usoo raaciyaan marka marmar baa dee dumar qaawan sharaxaya markaa dumarkaa qaawan ma daawan karaa buuli mee ma banaana waayo dee maadaama dumarkuba qaawan yihiin dee waa xumaan allahu aclam inaad ka badbaadi doonto ilaahay baa garanaya markaa shareecadeennu xumaanba hadday tahay ma odhan karo waxaan u marayaa xumaantan haa inaan ku faafiyo shareecad waaba xumaanay lamaba ogoloba gabadhaa qaawan qalbiguna waa daciif waman ya'manu lbalaa'a bacda ibraahim ta kale waxa bale- waxa masaa'ibta la idhaah ama xumaanta lagama aamin noqdoba waxaad iska daawanayso leedahay een, ingiriisi waan ku fahmayaa bilaa xumaantani qalbigaagaba ku dhacda soo noqon weydaaba bilaaba lagu waayaaba oo qofku xumaantan ay u macaanaataa walciyaadu billah marka lamaba ogoloba inaad waxaa qaawan inaad wax ka dhigataaba baabkaaba waa la xidhaya waxaad iska waxaad inta baad iska akhrisanaysaa iska barakaysanaysaa intaadan yaree macalinka kuu dhigo ayaad iska barakaysanaysa intaa xalaasha ah ta kale ayaaba dharagaba dee waaba farqa dharagba ya intaa ingiriisida ee intaa yaree dee ayaaba dharagaba haddii wax kugu adkaadaan ila waa luqadii gaalada ee macalimiintaa soomaalida ee ninkaa asturan ee qof caadiya yobs halkaa ii mari looma baahna filim iyo gaalo in loo daawado hadee bilo ardaygaba inaga saqira la waayaaba haddii la waaya ka waran soo halis uma ah. marka baaraka allahu fiikum waa xumaanba allah idin- ilaahay na xafido allah ibaarak
هذا المنزل شافوه وكل هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الجواري والكتاب
Een, qur-aanka kariimka ah inuu qofku akhriyo isagoo bilaaweysaan oo dee bimacnaa dushu ku harsanaya isagoo bilaaweysaan way bannaan tahay isagoo bilaaweysaan inuu dusha laakiin ka akhriyo yaanu taabanin qur-aanka sida saxdaa qofku haddaanu dee daahir ba ahayn musxafka ayaanu taabanin xadadka akbarka hadduu qaban ayaanu taabanin xataa xadadka asqarkaa sida saxda ayaanu taabanin laakiin dusha waa laga akhriyi karaa qur-aanka qofku qalbiga isagoo xafidsan ama dushaba qur-aanka uu ka akhriyi karaa isagoo bilaaweysa uu akhriyi karaa isagoo janaabo qabana dusha uu ka akhriyi karaa laakiin yaanu taabanin qur-aanka kariimka isagoon daahir ahayn yaanu taabanin walaalay mobilka dee mobilka qur-aanka kariimka uu ka akhriyi karaa laakiin inuu kolba sidaa yidhahdu taataabto mobilka isagoo dee janaabo qaba lama ogla ila waa shaashad mar hadduu shaashada sidaa u yaallo shaashadaa sare dusha hadduu eh, suuradiibuu furay shaashaduu yaallaa suuratlbaqara inuu kolba sidaa yidhahdo lama ogola dee ila janaab u qabaa ama dee waa bilaa xadid waa bilaa weysu lama ogola dusha uu ka akhriyi karaa laakiin maadaama suuraddii ay shaashada taala ayaan u taaban xukunkii masxafku yaallaa ayuu yeelanayaa hadduu halkaa shaashada yaallo musxafka qur-aankiibuu ku dhuftay musxafkii mulawanka ahaa waxaa soo baxay suuraddii baa soo baxday yaanu taabanin inuu dee demiye mooyaane yaanu sidaa u rogrogin baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayra
آه، بارك الله فيك جزاك الله خير آه، وحاول لي هاي ودياني آه، شيخ مولانا ما كنت ترى صلاة الفرقة هي ذو مساجد المساجد اللي فريه
Ee, mawlaca waa masaajidada yaryar baa la yidhaha mawlac markaa masaajid dee meeluhu waa laba mawlacyadu waa laba oo meel waa masaajid caadiya oo waa waqfiyo dee dhulkii way ugu talagaleenoo imaan bay u sameeyeenoo ama dee maaragta hotelada waaweyn oo kale masaajid caadiya u sameeyeen oo dee waa masjid caadiya qof baa tukiya lacag ku siiyaan sameecadu waa masjid yar dee laakiin dee halkaa waa caadi isagoo kii weynaa ku dhin waad ku tukan kartaa waana meel dee waxaa la yidhaahdaa waa masjid yar baa la ydhaha waanay ugu talagaleen ma masaajid halkaa way ansaxaysaa waana masjid dee caadiya kaas wuu yar yahay oo dee laga jamac badan yahay waa masjid meelaha qaarna masaajidba looguma talageli dadkunbaa sho inta meelo yaro waa waayeen yidhi de halkan baynagu tukiya oo halkaa baynagu tukiya marka waana meherad horteed maba ahaba meel masjid loogu talagalay meelahaasoo kale waxaa fiican in aad loo baabiyo la idhaa nin masaajidada ile halkan loogu waqfina maaha dhul la yidhi waa ardun lilmasjidna maahaba markaa meelaha waxaa fiican way ku ansaxaysaa dee hadday ku tukadaan oo dee shan qof toban qof way ku ans- salaada way ka ansaxaysaa laakiin waa in la baabiyo meelaha yaryar ila qof ilan dadka qaar baa een, meherad kastaba odhanaya halkan aynu ku tukan iminka masaajidada waaweyn meelo udhexeeya ayaa la iskaga wada tukanaya meel masaajidna maahaba markaa meelaha in aada loo baabiyo dadka qaar unba iska odhan halkan iska tukan marka kuwaa yaryare meelaha substationada yaryar in meelaha yaryar in aad maaragta loo loo yareeyo oo la ydhaa waa dee masaajidada waaweyn tagaday baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra
أتوقع تيم شنو أحسن الله إليك وحول ويدي أن يقف هدو دم كل عرب أو كتوبت كلمة حتى أنا أدير كل عرب حتى قلت أنا هدو الله أصول الله يحيي كل كتوبت كان يقول كل عرب
Een, waa qof toobad keenay haddana dembigii ku dhacay haddana toba- markaa een, waxaa dee qodobka ugu horeeya kow inuu ducaysto ilaahay inuu waafajiyo xaqa ilaahay daacada ilaahay ku sugo ilaahay xumaanta ka ilaali dee ducadii baa ka maqanba dadka qaar waxaad moodaa maba ducaystaan ilaahay baa la baryaa ilaahow iwaafaji ilaahay dembigayga dhaaf ilaahay xumaanta iga ilaali ilaahay oo nafteeda haygu sii daynin laa xawla walaa quwata ila billah in de waxaa aada loo badiyaa ilaahay baa lagu xidhmaa ilaahay ow iwaafaji camalka saalixa ah ilaahay oo xumaanta iga ilaali markaa ducadu walaalayaal waa muhiim qofka muuminka ah hubku sita waa ducada waa la ducaystaa ee haddaanu dee ilaahay dembigan kaa xafidin waa halis baad ku jirtaa waa ta kale naftaada haddii lagugu sii daayiyo oo ilaahay ku sii daayiyo dee waad halaagsamaysaa maalin kasta xumaan baad ku dhacaysaa marka in la ducaysto oo adkaarta in la akhriyo markuu waagu baryo waxaa la yidhaha adkaara sabaax ma tukatay adkaartii akhri gelinka dambe adkaartii masaaga akhri markaad seexanayso adkaara noom markaad cunayso bismillaah adkaartii markaad cabayso bismillaah markaad suuliga marka xataa adkaarta qofka muslimku mar kasta akhrisanayo xumaantii buu ilaahay kaa ilaalinaya marka waxa muhiima ducada ilahay in ilaahay la baryo te ilaahu dembigayga dhaaf ilaahu qalbigayga sug yaa muqalib alquluub ilaa waa ducada nebiga yaa muqalib alquluub ilaah quluubta bedelow habit qalbii calaa diinik waa ducadii yaa musarif alquluub sarif qalbii calaa daacatika ilaa qalbigani bayna usbucayni min asaabici raxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa subxaana allah qalbigaagii cibaadada jeclaa ayuunba xumaanta jeclaanaya waa lagu- waa lagu wareejinaya qalbigaagaba ila meeraysu noqonaya lawa xumaana marka waa inaad mar kasta ilaahay weydiisata yaa muqalib alquluub waa duco habit qalbii calaa diinik yaa musarif alquluub sarif qalbii calaa daacatik allahuma acinnii calaa dikrika markaa ducooyinka walaalayaal camalkaa saalixaa haddaanu ilaahay ku waafajin imanka salaad baynu tukanay midna waynu tukan doonaa dee waa camal saalixa qof buu ilaahay waafajinaya qofna xumaan buu ka helay qof baa xilligaa xumaan raadsanaya qofna dee daacadii ilaahay buu ku jira marka waa soo waa tawfiiqda yaa leh waafajinta yaa leh ilaahay baa dee qofka waafajiya jala wacala ilaahay daacada hayna waafajiyo a markaa waxaa muhiima inuu aadna u ducaysto ilaahay inuu ee, towbaduna dee waxaa muhiima inuu ka mulugoodo waa inuu ka mulugoodo qofkaasi rasuulka waxaa ka ansaxay calayhi salaatu wasalaam inuu yihi ee, annadamu tawba waa inuu ka murugoodana haddaad dembaabto ka murugood mar kasta xataa waxaanaad ku dhacayso inaad ka murugooto waa inaad ku dadaasho inaad ka hadhana iqlaac waa in qofku maaragtay ilaahayna waafajiyo camalka saalixa iyo cilmiga naafica allahayna waafajiyo baaraka allahu fiikum
أحسن الله إليك سؤال شاوط بيسا وحاولي ومحي حكمك إلا سمعي الله حير الله تعالى لي ستر هذا بركة قال الله حير الله سمعي وستر الله تعالى بسبب المسكين
Een, looxyo in la sameeyo oo qofkii dee musalliga ahaa sutro una way fiicantahay looxyadaa yaryari dee waxay aada u caawinayaan Ee, maaragtay sut- sutradii bay caawinaysaa masaajidadana qaar baa aada u yaallaba oo mala loogu talagalay marka dee waxay caa- waa looxe sutradii wuu caawinaya sutradii dee qofku rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofku markuu tukanaya amar wuxuu ku siiyey ilaa sutrati sutraduna inuu qofku aanu meel bannaan iskaga tukanay ama gidaar ama tiir ama dee qof sii jeedaba ugu dhowaado waayoba haddaad bannaankaa ku tukato waxa laga yaaba salaadaadaba inay go'daba salaadana saddex baa jara gabadha qaangaadhka dee ku hormarto salaadada way go'aysaa dameerkuna salaada u jaraya ayguna salaada u jaraya marka qofka musalliga maxaa laga rabaa qofkan musalliga tukani waxaa laga rabaa inuu ilaa sutrati marka masaajidada qaar baa u sameeyey loox waa fiicantay looxaasi wuu fiican yahay looxaasi wuxuu ilaalinaya sutradii marka waa masa- qaarna masaajidada waabay ku badan yihiin khayr allah siiye waa fiicantay waa camal saalix oo fiican baaraka allahu fiikum
aada iyo aad ayuu mahadsanyahay sheekhu halkaasi inagu joogaysaa muxaadaradaasi iyo su-aalaha ka dambeeyeyba Eh, waxay noo badan insha allahu tacaala kulintulayka alcasarka iyo muxaadarada kusaabsay- kusaabsanayd almanhajiya fi talab alcilmi Eh, wuu inoo soo jeedinayay sheekh muuse tamax Eh, إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته